الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المولى تبارك وتعالى وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنّا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون waxaan ku soo dhex sirnay suurat aljaasiya waxa uu darsigeenu caawa ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo labaad waxaa laga hadlayey oo aayadihii aayadda ka horreeyay ay ka hadlayaan aakharo marka la tago dadkii dembiilayaasha ahaa gaalada ahaa abaalgudkoodu wuxuu noqon doono ayaa laga hadlayey markii la soo sheegay kadib iyo alla subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay waxyaalaha lagu odhan doono inay ka mid tahay aayadahayga soo laydinkuma dul akhriyi jirin oo maydaan iska weynaysiinin dembiilayaalna soo maydaan ahayn saasaa macnaha lagu odhan doonaa marka waxaa la tirinayaa adduunka markay joogeen oo xaqa loo sheego meeshay iska taagi jireen xaqa iyo say u diidi jireen ayaa wax laga tilmaamayaa macnaha wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala waidaa qiila haddii la yidhaahdo inna wacda allaahi ilaahay yaboohiisu xaqun xaq wey waa mid sugan oo dhab ah waasaacatu qiyaamadiina laa rayba wax shakiya fiiha dhexdeeda ma ahaanin saa haddii lagu dhaho qultum waxaad odhanayseen maa nadri ma ogin ma saacatu saacaddu waxay tahay maba garanaynaba in nadunnu ma malaynayno ilaa dannan mala mooye wamaa naxnu anaguna ma nihin bimustayqiniina kuwo huba ma nihin wabadaa waxaa muuqday lahum iyaga sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii camiluu ay sameeyeen waxaaqa waxaa ku habsaday ama hareereeyey bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen bihi isaga yastahzi'uuna kuwa ku jejeer haddii lagu yidhaahdo war ilaahay waxa uu yaboohayo oo in lays xisaabin doonaa oo qiyaama imaan doontaa waa shay dhab ah oo biyo kama dhibcaan ah oo sugan wey saacaddaa marka ugu weyn waxyaalaha rabbi subxaana wa tacaala uu yaboohayo iyadaa si gooniya loo xusay saacaddiina shaki kuma jiro waa qiyaamadee saa haddii lagu yidhaahdo waxay odhanayaan ayagii baa macnaha hadalka loo jeedino waxaad odhanaysaa macnaha saasaa laleeyahy waa iltifaad waa waxaad markaa odhan jirteen oo dhaqankiina ahaa inaad dhahdaan saacadu waxay tahayba ma ogin waanun iska malaynaynaa mala awaal in nadunnu ilaa dannan laakiin wax hubaal a ma hayno wax saacadii inay imaanayso ma hubno laakiin waa iska malayn karnaa in nadunnu ilaa dannan saasoo kale macna waxuun malamala ah iyo iska mala awaal ah oo weeyaan ama ma ahee in nadunnu ma malaynayna annagu ilaa annakum tadunnuuna dannan idinka lafihiinnu mala awaal un inaad ku socotaan mooye wax kale ma malaynayn oo idinka laftiinnu xaqiiqo ma haysaan sidaana waa la yidhahdaa halkaa markay tageenna xumaay waxay samayn jireen xumaayaalkiisii baa u muuqday yacni dunuubtay galeen midhihii ka dhashay oo ciqaab ilaahay ahaa iyay meeshaa ugu tageen waxaana ku habsaday cadaabkay ku jeegseys jireen oo adduunka markii loo sheego oo loogu goodiye ay ku jeegsays jireen cadaabkii isaga ah baa maalinta hareereeyo oo ku habsaday wey macna waidaa qiila haddii la yidhaahdo inna wacda allaahi ilaahay aboohiisu xaqun xaq wey waasaacatu qiyaamadana laa rayba wax shakiya fiiha dhexeeda ma ahaanin qultum waxaad dhahdeen yacni waxaad dhihi jirteen baa laga wadaa markiisaa laydin yidhahdo maa nadri ma ogin ma saacatu saacadii waxay tahay ma ogin saacadii waxay tahay ma garanayn macna maba naqaanaba saacaddaa sheegaysaam idinkumaba laydinka maqlayba afkiinan baa laga hayaa in nadunnu ma malaynayno ilaa dannan mala mooye waanu un iska malaynayna mala awaal ama meahee ma malaynayno oo nalama aha inaad idinka laftiinnu wax iska mala awaalaysaan mooye nalama ah wax kale wamaa naxnu anaguna ma nihin bimustayqiniina kuwa huba inay qiyaamo imaanayso ma hubno saasay odhanayaan macna wabadaa waxaa muuqday lahum iyaga sayi'aatu maa shay xumaanyaalkii camiluu ay sameeyeen camalkoodii ama sayi'aatu maa camiluu sayi'aatu acmaalihim oo maada masteriye laga dhigo camalyaalkoodii xumaanteediibaa u muuqatayoo horay u ka qarsoonayd ayaa maanta shaacaas usoo baxday macna waxaaqa waxaa hareereeyey ama ku habsaday bihim iyaga maa kaanuu waxay ahaayeen yastahziuuna kuwa ku jeesjeesta bihi isaga oo cadaabkiiya macna adduunka cadaabkay ku jeesjeesi jireen baa maanta haysta wa qiila waxaa la yidhi alyowma maanta ayaanu nansaakum idinka tegaynaa kamaa nasiitum saad u halmaanteen ood uga tagteen liqaa'a yowmikum maalinkiinan kulankiisa haadaa ee kan ah wa ma'waakum gurigiinna iyo mooradiinna iyo xeradiinnu ah annaaru naar wey wamaa lakum idinmana sugnaanin min naasiriina kuwa idin gargaara daalikum kiinaas oo cadaabka iyo ciqaabtaasina biannakum bisababi annakum idinku sababteedu macnaha waxa weeye annakum idinku ittakhadtum inaad samaysateen aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa waxaad ka dhigateen husuwan jeesjees ay mahsuwan bihaa mid lagu jeesjeesaad ka dhigateen waqaratkum waxaana idinkedisay alxayaatu noloshii addunyaa ee liidatay ama dhoweyd falyowma maanta ayaa marka laa yukhrajuuna aan laga bixinaynin minhaa naarta laga saarayn walaa hum mana aynan ahaanin yustactabuuna raalligelin kuwa la weydiisto sidaa wey macna maanta ayaanu cadaabka dhexdiisa idinkaga tegaynaa nansaakum fi lcadaab wey macna halkaasaa laydiin dayno ku abaadaysaan ka bixi maysaan laydiinna naxariisan maayo waxay taasi ay jaze iyo abaal abaal u tahay kulankiinan maanta dhacaya ayaad idinkuba halmaanteen ood iskaga tagteen macnaha kulanka maalinkani waa maalinta qiyaamada iyo kulankeeda wey oo addoommadu rabbi ay la kulmayaan subxaana wa tacaala abaalguudkoodii ay la kulmayaan iyaguna wada kulmi doonaa yowmu liqaa baa la yidhahda waa maalin la kulmi doono wey maalintiina kulanka ayaad halmaanteenoo halmaanka waxaa laga wadaa yacni danba maydaan ka gelinba maydaan u diyaargaroobin maydaan rumaynin maydaan u shaqaysanin camal maydaan ula imaanin waad iskaga tagteenoo macnaha waad iska halmaanteen sidii wax halmaamay oo kaleeto wey macnaha maalinkaasaaad u halmaanteen baa maanta cadaabka dhexdiisa idinkana laydinkuga halmaamay oo laydinkaga tegi xeradiinna iyo guriga aad gelaysaane hoyga idiin ana waa naar cid idiin gargaari karto idiin hilin karto wax idiin qaban kartana maanta ma ay jirto qaraabo iyo xigaal iyo saaxiib iyo toona ma qaban karaan sababkii ay cadaabka kulaan baa la caddeeyo waxaa layidhi sababka cadaabka iyo abaalgudka aad ku hesheen waxa weeye aayaadka ilahay baad ku jeesteesi jirteen oo kuwa lagu jeesteesaad ka dhigateen markii laydin waaniyo layidhahdo war sida bedela oo sidaa waxaa joojiya oo waxaan rumeeya oo waxaan daaya marka laydin yidhahdo ayaad ciyaar iyo jeestees uga bixi jirteen dadka wax idiin sheegaya aayaadka ilaahayba macna sidaa daraaddeed maadaama dhaqankiinu kaa ahaa taasaad maanta macnaha wax way cadaab ku gelaysaan waxaa kaleeto iyadana sababka labaada adduunyaa idinkedisay quruxdeeda iyo macmacaankeeda iyo dhaldhalaalkeeda ayaad ku kadsoonteen oo idin khayaantay oo inay weligiin aada sii jiraysaan baa idinku sheekaysay middan aada joogtaan mid ka dambaysa inaysan jirinna way idinku sheekaysay ayadaa marka idinkedisay oad ku kadsoonteen maanta marka natiijadu waxa weeye laga saari maayo cadaabkaas raalligelinna la weydiisan maayo istictaabka waynagii soo marnee macnaheedu waxa wey ruuxu markuu gaf kaa galo sabeen xig wax la yidhaahdo ama xumayn iyo xaal yuu bixiyaa xumayn iyo xaalkeena la weydiisan maayo macna oo macnaha toobad keenoo ilaahay raalligeliya la odhan maayo maxaa yeele xilligeedibaaba dhammaadayba dembigiinna qirta waa laydiin dhaafayo ilaahay raalligeliya la odhan maayo camal wanaagsan la imaada la odhan maayo wax laga codsan maba jiraba maxaa yeele xilligeedu waa adduunyada ee aakhare iyo maalinka ma aha wey macna wa qiila waxaa la yidhi waxaa la odhanaya macna yacni dhacdooyinka dambe ee dib ka imaan doona in badan waxaa laga cabiraa qur-aanku ka cabira sidii wax dhacay oo kale wax tegay oo kalea laga cabiraa taa waxay culimmadu leeyihiin waxaasoo looga cabiraya shaygu hadduu inuu dhici doono xaqiiqa ay tahay wax dhacay oo kalea laga soo qaada wa qiila waxaa la yidhi waxaa dhihi doonaa wey alyowma maanta ayaanu nansaakum idinka tegaynaa oo cadaabka dhexdiisaan idinkaga tegaynaa nasiya bimacnaa taraka luqada carabiga waa ku timaada halmaankana waa ku timaada alyowma maanta ayaanu nansaakum idinkaga tegaynaa fi naari kamaa nasiitum saad u halmaanteen ama uga tagteen oo kale liqaaa yowmikum maalinkiinan kulankiisa hadaa ee kana oodaan usoo diyaar garobin wey macna wama'waakum xeradiinna iyo hoygiinna annaaru naar wey wamaa lakum idinmana sugnaanin min naasiriina kuwa idiin gargaara daalikum kiinaas oo cadaabka aada gasheen biannakum sababkiisu waxa weeye annakum idinku ittakhadtum inaad samaysateen ood yeelateen aayaatillaahi husuwan jees-jees inaad ka dhigateen dadkaasaa u badano ruux hadduu qalbigiisa uu jaraacayo iibaanku uu ka baxo oo yacni waxa weeyaan qallafo wuxuu u badan yahay markii la waaniyo oo xaqa loo sheego inuu ama ciddaa wax u sheegtay la dagaalamo ama ku jeesayso ama ku qoslay u badan tahay macna waqaradkum waxaa idinkedisay alxayaatu noloshii addunyaa ee dhoweyd oo iyadaad ku kadsoomteenoo wax ka dambeeyay inuusan jirin baad moodeen falyowma maanta marka laa yukhrajuuna laga saari maayo minhaa naarta xaggeeda walaa hum mana aynan ahanin yustactabuuna xaalmarin ama raalligelin kuwo la weydiista ma noqonayaano ilaahay raalligeliya la odhan maayo ee cadaabka unbaa lagu kuusiway falilaahi ilaahay keligee marka u sugnaaday alxamdu mahad allihii rabbi asamaawaati ciraryaalka rabbigooda ah wa rabbi alardi dhulaalyaalka rabbigooda ah rabbi alcaalamiina uunka oo dhanna rabbigii ah walahu isaga keligii buu u sugnaaday alkibriyaau weynanka kama dambaysta fi samaawaati ciraryaalka dhexooda isagaa weynan ku leh waalardi iyo dhulka dhexdiisaba wa huwa isaga alcasiizu midka haalibon laisku taagi karin alxakiimu falsan oo afcaashiisi iyo aqwaashiisuba kulligeed xikmad ku salaysanta mahadcelin baa suuradda lagu khatimay rabbi loo mahadcelinaya subxaana watacala isagaa rabbi ismahadinay wuuna mahadsanya mahadolon ilahi isaga iskale subxaana watacaala maxaa yeelay waxaa laisku ammaanayo laisku mahadiyaa yani oo shayga lagu ammaanaa inuu kamaal daati a leeyahy daati ahaan buu ama u quruxsan yahay ama kamaal u leeyahy waa loo ammaanaa hadduusan xataa waxba ku tarin oo ruuxaasi iska quruxsan yahay ama iska fiican yahay waa la ammaanaa ammaan u walee ama waxaa loo ammaanaa oo sababka labada gacan buu kugu leeyahy waxbuu ku taray labadaba nihaayadeedu ilaahay weya subxaana watacaala maxaa yeelay kamaal ilaahay baa iskale aan meelna ceebi ka soo gelin talabaadna wax alla waxaan haysanno ama uunku haystoo dhan ilahay xaggiisu ka yimid wamaa bikum min nicmatin fa min allah sidaa daraaddeed bu falilaahi alxamdu mahadoo dhan isaga keligii ku leeyahy rabbi subxana wa tacala isagaa mudan isagaana asal ahaan u leh rabbi subxaana wa tacaala allahaasi waa midka samaawaadkiiyo cirarka rabbigooda ah isagaa abuuray isagaana u taliya isagaa maamula dhulalaalka isagamidda dhulalyaalkana isagaa rabbi u isagaa abuuray isagaana u taliya labadaas si gooniyaa loo xuseeyo kadib baa la camimo waxaa la yidhi uunkao dhan buuba rabbi u yahay labadaas si gooniya waxaa loogu xusay rububiyadiisa si cad uga muuqata rububiyada rabbinimadiisa ayaa si cad uga muuqata macnaha dhulalka iyo samaawaadka dhexdooda laakiin labadaa gooni kuma ahe uunka oo dhanna isagaa iskale isagaana rabbi maamula subxaana wa tacala isagai adoomo u yahay weynanka kama dambaysta kibriyaaga waxaa la yidhahdaa waa cadamada mutanaahiga ah weynan kama dambaystana rabbi isagaa iskale oo samaawaadka dhexooda ku leeyahy dhulalka dhexoodana isaga ku leh wuxuu doono lagama hor imaan karayo awooddiisa layskuma taagi karayo saa daraaddeed baa waxaa lagu khatimay huwa alcasiizu alxakiim casiiz weeyaanoo addoommadiisuu ka adagayo ninna iskuma taagi karo xakiim weeyaanoo afcaashiisoo dhan xikmad bay ku salaysantaha rabbi subxaana watacala saas falilaahi ilaahay keligii ayuu u sugnaaday alxamdu mahdi ammaan wanaagsan isaga keligiibaa iskale rabbi samaawaati allihii ciraryaalka oo dhan rabbiga u ahaa wa rabbi alardi dhulalyaalka oo dhanna rabbiga u ahaa rabbi alcaalamiina uunka oo dhanna rabbi u ahaa rabbiga waxaa la yidhahda yani cidda maaliga ee iskale waa la yidhahda cidda maamushana waa la yidhahda cidda korisay ee barbaarisayna waa la yidhahda macaani aada masaalixdeeda iyo danaheeda cidda u taaganna rabbi waa la yidhahda macaani aada u fara badan bay rabbigaasi macnaha soo gudagelay walahu ilaaha keligiiba u sugnaaday alkibriyaau weynanku fi samaawaati cireeraalka dhexdooda iyo waalardi dhulalaalka dhexdooda kibriyaa isaga keligiibaa iskale cid kaleto weyni iyo isla weynan weynaantaa xaq ule iyo gar ule ma ay jirto makhluuq isweyneynaya haddaad aragtahay gardaray ku tahay gar ilaahay baa uleh subxaana watacala weynida sideedaba saas daraaddeed buu nabigu waxaa ka sugan salawatullhi wasalaamu caleyh xadiisulqudsi uu rabbi leeyahay yani kibriyaaga waa yani waxa weye waa maradaydii buu rabbi leeyahy subxana wa tacala ciddii igula doodana naartaan gelin buu rabbi leeyahy subxana wa tacala cid ku qabsan karta ma ay jirto iska yeelyeel wey waxaynu marka wahuwa alle alcasiizu waa midka haalibe addoommadiisa ka adag alxakiimu oo falsano wax yani afcaashiisii aqwaashiisi kulligood mid walba meeshii uu ku fiicnaa buu yaallaa wey macana meeshuu ku fiicnaa buu dhigaayo waxba lama seego rabbi subxaana wa tacaala oo maleh sarmaseegto maleh rabbi subxaana wa tacaala lama seego rabbi subxaana wa tacaala bismi illaahi araxmaan araxiim suurat alaxqaaf suuraddanna waa suura makiya qur-aanka qaybihiisa makigaabay ka mid tahay mawduuca qur-aanka qaybtiisaasi ay ka abashan waan soo marno tawxiidka yuu ku wareegaa tiirdhaxaadka uu ku wareegayo waa tawxiidka sababkuna wuxuu ahaa waagaas waagaas ayaa waxay bulsho cusub oo ku soo barbaartay jaahiliye kusoo barbaartay oo dhaqamo kaleeta kusoo barbaartay baa la dhisayey tawxiidku marka waa unuga koobaad ee bulshada laga dhisa way sidaa daraaddeed baa qur-aanka makiga ah intiisa badan mawduuca ugu fara badanoo xooga uu shaaray waa mabaadida tawxiidka way macana suuradahan soo marray o dhan saasay u badnaayeen saa marka la leeyahay intaa keliya kuma gaabsanaye mawduucaad kaleo fara badanna macnaha waxa wey waa taabanaya sida suuradaha madaniga aba axkaamta ay ugu badan yihiin haddana tawxiidka uga hadlaan aqlabiye unbaa macnaha laga hadlay bismi illaahi magacallaan ku bilaabanaa suuradda allihii arraxmaani naxariista guud lahaa ee addoommadu adduunka ku wada haystaan gaal iyo islaam arraxiimi midda gaarka ana uu saaxiibka ahaayo waa midda khaaska ku ah dadka mu'miniinta aakharo oo gaala ayna la wadaagaynin wey macana xaamiim ilaahay baa garanaya ujeeddaduu keliya in badan baynu soo marnay macnaheeda ilaahay ha loo daayo subxaana wa tacaala looma hayo wax nasoo ku soo arooroo fasiray iyo ama xadiis ha noqdo ama ayad qur-aan luqadii carabigana laguma garanayo xamiim kelimo la yidhahdo luqadda carabiga kuma soo aroorin sidaa daraaddeed baa waxaa fiaca cilmigeeda in ilaahay loo daayo subxaana wa tacala tanziilu lkitaabi kitaabkan qur-aankaa soo dejintiisu min allaahi alla xaggiisa ka ahaa allihii alcasiizi ee haalibka ahaa alxakiimi ee falka wanaagsanaa kitaabkan soo dejintiisu xagga ilaahay bay ka timi masaladaasoo aada qur-aanku ugu soo celceliyo waxaa lagu celcelinaya ahmiyaddeeday leedahay nimankii waagaa nebigu salawatullhi wasalaamu caleyhi u yimid ayaa waxaa laga dhaadhicin kari waayey ilaahay baa kitaab soo dejiyey haddii taa la ogolaysiiyena tilaabada ku xigtaay waa fududahoo dee dhaqan geliyo oo wey tan haddii laga gudbiyo wixii ka dambeeya waa fudud yahay laakiin inta ay dood ka keenahayaanoo ka doodsan yihiin rasuul ilaahay ma soo dirin kitaabna ma soo dejinin wixii kasii hooseeyo oo war xumaantaa daayo wanaaggaana sameeya ah yacni wax wey waa kasii xag jiraan wey macana marka kitaabkani xag alle inuu ka soo dego nebiguusan jeedkiisa kala imaanin salawatullhi wasalaamu caleyh asaatiiru alawaliinna uusan ahayn oo ummado hore waxyaalihii kut kuteentay qoran jireen aysan ahayn sixirna uusan ahayn waa in laga dhaadhiciyo taa markay ogolaadaan baa mabaadiida mar kitaabka xambaarsanya laysula daadegaya macana marka kitaabkani xag alluu ka yimi allaha soo dejiyeyna waa casiiz oo waa haalibo midaad isku taagi kartaan ma aha rasuulkiisa iyo xaqa uu soo dejiyey kitaabkiisana iskuma taagi kartaan tabar ma lihidin xakiim weeyaanoo kitaabkan uu soo dejiyey awaamirtiisa iyo akhbaartiisu xikmad bay ku wada salaysan yihin awaamirtiisu xikmad bay ku salaysan tahay oo wuxuu reebayo wuxuu u reebayaa dhib ku jira daraaddeed wuxuu farayo idin amrayana maslaxa iyo dan ku jirta daraaddeed buu idin faraya akhbaartiisuna xikmad bay ku salaysantao waxaan run ahaynba maba sheegaba beenba agtiisa kama timaado macna marka xakiim weeye rabbi subxaana wa tacaala maadaama uu xakiim yahayna qur-aankan uu soo dejiyey kitaabkan xikmad buu ku salaysanya tanziilu lkitaabi kitaabka soo dejintiisu min allaahi xagga allay ka ahaatee allihii alcasiizi ee haalibka ah alxakii ee haalibka ah ee addoommadiisa ka adkaa alxakiimi ee fal wanaagsanaayo shay walba meeshuu lahaa dhiga wey maa khalaqnaa maanan abuurin buu rabbi leeyahay alsamaawaati ciraryaalka waalarda iyo dhulka maanan abuurin wamaa baynahumaa iyo inta u dhaxaysa ilaa bilxaqi ilaa khalqan abuuris mutalabisan oo ku dhehan bilxaqi xaq ku dhehan mooye wa ajalin musaman iyo wabitaqdiiri ajalin ajal iyo madal qadirideed mooye musaman oo alla agtiisa ka magacaaban mooye wax kaleba maanan u abuurin waaladiina kuwa kafaruu gaaloobayna camaa undiruu shayga loogu digay mucriduuna kuwa ka jeesanay hayga looga digay kuwa ka jeesanay wy ama shayga loogu digay kuwa ka jeesanay wy macna alla subxaana wa tacaala wuxuu sheegayaa samaawaadka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysa in aan bilaash loo abuuray faa-iida la-aan iyo xikmad la-aanna inaan loo abuurin ujeeddo weyn buu ilaahay u abuuray subxana wa tacala bilxaqidu taas wey macana baail looma abuurinoo baailka iyo waxa laga wadaa ciyaar ciyaar wax aadan dan iyo ujeeddo weyn ka lahaynoo intaad iska samayso un faraha ka qaato saas wey macana taa ilaahay subxaana wa tacaala uma abuurin maxaa yeele rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ka nasahan yahay inuu iska ciyaaro waa ka nasahan yahay ceeb wey ceeb wey ruuxu inuu iska salaado ceeb wey macna rabbi ceeb bay ku tahay subxaana wa tacaala waana ka nasahanya wax alla wixii ceeba macna marka ilaahay xaq buu u abuuray oo cadaalad iyo wuxuu ku abuuray ujeeddo weyn buu u abuuray waxaa kaloo uu abuuray muddo uu qadaray oo agtiisa ka magacaaban oo laga og yahayna wuu abuuray iyadana oo waxay jiraanba xilli ay dhammaanayaanna rabbi waa ugu talagalay subxana wa tacaala xilligaa markay dhammaadaanna wax alla wixii dhexdooda lagu sameeyey oo uunka ama makhluuqa ay sameeyeen abaalgudkeediibaa lala kulmi weye macna inta layska abuuray nin walba waxaa doonto samee saa doonto u dhaqan kadib markay gebagabobaanna nin walba carabaa ku cuni halkaasaana lagu dhammaan doonaa ninkii xumaanowna xumaantiisii lagama abaalmarin kii wanaagsanaana wanaaggiisii laguma abaalmarin saa inay wax u dhammaanayaan ma ciyaar ciyaar wey taasoo kaleeto ee ilaahay ujeeddo weyn buu ka leeyahay macna ujeeddo weyn buu ka leeyahay waktibuuna ugu talagalay wey macna kuwa loo digay ee digniinta la siiyey ee saacadda iyo qiyaamada iyo cadaab iyo ciqaab alla looga digayo waxa loogu digayo oo qur-aanka waaba kasii jeedaan ama waxa looga digayo war iska jira laleeyahayba damba kama laha sidaa wey macna maa khalaqnaa maanaan abuurin assamaawaat yacni waxay arrintan isadinaysaa haddii la yidhaahdo adduunkani intaa unbuu ku dhammaanoo aakhara maba jirtaba taa macnaheedu waxay noqonaysaa samaawaadkan iyo cirarkan iyo makhluuqa oo dhan ciyaar ciyaar buu u abuurayay saasaa soo baxaysa wy macana waxaa lagu radinayaa marka aakhara ma jirtay raddi ku tahay macna mabdacooda aakhara ma jiro ayay raddi ku tahayoo war aakhara ma jirto macnaheedu ciyaar ciyaar buu ilaahay waxaan u abuuray weeye waana khalad weyna joojiye wey maa khalaqnaa maanaan abuurin assamaawaati ciraryaalka iyo walarda dhulka iyo wamaa baynahumaa inta u dhaxaysaba ilaa khalqan abuuris mutalabisan oo ku dhahan bilxaqi xaq ku dhahan mooye wa ajalin wa bitaqdiiri ajalin iyo madal iyo wakti qadariddii mooye wax kale maanaan u abuurin wakhtigaasoo musaman la magacaabo ilahay agtiisa ka magacaabo wakhti loogu talagalayna waa loo abuurayoo weligood ma jiri doonaan waladiina kuwa kafaruu gaaloobay camaa undiruu waxa loogu digayo mucriduuna kuwa ka jeeda weeye canhu xaggiisa camaa undiruu waxa loogu digayo oo qur-aankayba naqon noqonaysa shayga loogu digahayo ee digniintu dhexdiisa ku soo aroortay oo qur-aanka ah mucriduuna kuwa kasii jeeda wey ama camaa undiruu waxa looga digayo oo cadaabkii iyo ciqaabtii iyo yacni waxa weeyaan aakhare iyo waxaasoo dhan waaba kasii jeedanba macna qul ara'aytum qul waxaa tidhahdaa nebiyow dood baa marka lala gelaya niqaash dood cilmiyeed yaa lala geliyo in la qanciyaa la isku dayay doodda waxaa la doonayaa waxa ay sheeganayaan inay xujo saaraan xujada ama caqli ha noqoto ama naqli ha noqoto ama mid caqliga laga helay ha noqoto ama mid meel laga soo guuriyey oo kutub hore iyo culuum hore laga soo guuriyey ha noqdee war waxa saleeyaa laleey saleeyo oo bal sal u sameeya waxaad sheegaysaan qul waxaad tidhahdaa nebiow ara'aytum bal ii warrama maa shay iiga warrama tadcuuna aada u yeeranaysaan ood caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadi aruunii bal itusa maadaa khalaquu waxa ay abuureen oo min al ardi dhulka ah am baltaasi ma jirtee alahuma waxaa u sugnaaday shirkun wadaag miyaa u sugnaaday fi samaawaati ciraryaalka dhexooda miyuu wadaag ku leeyahy i'tuunii bal ii keena bikitaabin kitaab ii keena min qabli haada kan hortii ahaa qur-aankan kitaab ka horreeyey keena aw amase asaaratin cilmi lasoo mid la soo guuriyey oo min cilmin cilmi ah keena ama mid la soo guuriyey oo kutub hore iyo ummado hore laga soo guuriyey keena in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegay macnaheedu waxa weeye bal ii warramo oo waxyaalahan aad caabudaysaan ilahay ka soo haray kulli isku duuduub ha kala reebi wax kastoo loo la caabudo loo yeedho ilahay ka soo hadhay subxana watacala dhagax ha aado sida carabtao kale ama ma ahee noolo markii hore noolaa kadibna qabri galay ha noqdo wadaad ha noqdo weli ha noqdo malag ha noqdo aruuniidantaasa doodantaaso meeshantaas cid walbo ilaahay keyrkii la caabuday o dhan baa soo gelaya wy macana waxaad tidhahdaa bada nabiga sal bal iga warrama cidaad caabudaysaan alla sokadi ama u yeedhanaysaan bal itusa dhulka waxay ka abuureen qayb dhulka ka mid ah oo iyagu ay la madax bannaan yihiin abuurkeeda bal itusa ma sheegi kartaan ma jirta wey hadday yidhaahdaan qaybtaasay la madax bannaan yihiin oo dhulka iyagu abuureen cibaadadooda waxbay ku yeelan lahayn leanna awood bay leeyihiin manaafacaadkan ay haysatayna wax ka bixiyeen marka dhulkii abuurkiisii waxba kuma ay laha kow waxaa la yidhi taasi wax jira meehee ma samaawaadka dhexdooday wadaag ku leeyihin oo ilaahay la wadaagaan abuurkooda iyo maamulkooda iyo lahaanshahooda miyay ilaahay la wadaagaan oo qayb bay la leeyihiin miya taana ma hayaanoo sheegan maayaan haddii aad saa sheeganaysaan bal waxaad keentaan kitaab caddaynaya arrinka oo kitaabkan qur-aankii anigu aan la imid mid ka horreeyey kutubtii hore ilaahay soo dejiyey towreed iyo injiil iyo kutubtii baraha bannayd bal mid waxaad sheegaysaan qeexayo saan wax u sheegaya keena ama haddaydaan haynin cilmi la soo guuriyey oo ummadihii horeer laga soo guuriyey oo hadhaa ah oo hamba ay ka tageen ah ii sheega oo keenaya macna marka waxay noqonaysaa xujo caqliga waa qaybtii hore oo samaawaadkiiyo dhulalka haddayna waxba ku lahayn caqligu wuxuu keenayaa cibaadadiinnana inaan wax ku yeelan xujo naqli ah keena oo la soo guuriyeyo xagga alla ka timid oo kitaab keena ama cilmi la soo guuriyey keenana waa xujadii naqliga ahayd labadiiba ma hayaan way macana haddaad ruu sheegaysaan haddii kale beenaalayaal baa tihiine waxba ma haysaana meeshaas kaga baxa way macana qul waxaad tidhahdaa nebigow arunii ii keena ara'aytum bal ka warrama dhe maa tadcuuna waxaad u yeedhanaysaan oo baryaysaan min duuni illaahi alla sokadii aruunii bal itusa maadaa khalaquu waxay abuureen oo min alardi dhulkaa ay abuurkeeda la madax bannaan yihiin am waa tii munqaticada ahayd bal saasi ma jirtee oo dhulka waxba kuma aynahee lahum alahumma waxaa u sugnaaday shirkun wadaag miyay fi samaawaati ceraryaalka dhexooda ku leeyihin oo ma ilaahay bay la wadaagaan ituunii ii keena bikitaabin kitaab ii keena oo min qabli haada kan hortii ahaa kan waabaad aragtaan meeshuu isagu istaagay waa la mid wey macna taana waa la yidhahda in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa ruu sheegaya xujo caqliya ama naqliya midunkeena wey macna ma hayaan wey marka labadaa midna haddaydaahdan waa luunsantihiin waman adallu yaa ka luunsanaan badan miman cid yaa ka luunsanaan badan yadcuu baryaya min duuni illaahi alla sokadii man cid laa yastajiibu aan yeelaynin oo ajiibaynin lahu isaga ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay wahum walxaal ama wahum iyaguba can ducaaihim wahum kuwa ay caabudayaan can ducaa'ihim kuwan baryadooda iyo yeedhashadooda haafiluuna waaba moog yihiinba waaba iska halmaansan yihiinba waidaa xushira haddii lasoo kulmiya annaasu dadkii kaanuu waxay ahaanayaan kuwii la caabudayey lahum kuwii caabudayey waxay u noqonayaan acdaa'an cadowyaal bay u noqonayaan wa kaanuu waxayna noqonayaan kuwii la caabudayey bicibaadatihim kuwii caabudayey cibaadadooda kaafiriina kuwa ku gaaloobay bay noqonayaan waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaatin qaala aladiina kafaruu lilxaqi lamaa jaaahum hada sixrun mubiin macnaheedu waxa weeye dadka ilaahay ninka ugu nuunsanaan badan ee ugu jaahilsan ee ugu baadinimo badan waxa weeye waa ninka sanam caabudaya ama u yeedhanaya cid kaleo ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid oo maantoo dhan hadduu u dhawaaqo aan hoy odhanaynin hee aan ku odhanayninoo ku ajiibayninba inuu dhib kaa kaa qaado ku haysta ama dheef aad doonayso ku siiyo iska badaa xataa hooy kuma odhan karo markaad tidhaahdo war hebelow xataa hee kuma odhan karo iska badaa wax kale inuu wax ku tara iska badaaye af xataa kuma jawaabi karo jawaab afkaa xataa kuma siin karo waa dhagaxyaantan ay dul farfadhiyaan way dul ictikaafsan yihiin waxaa la mida kuwan qubuurta dul farfadhiya maantoo dhan hadday sheekh hebelowda ku hayaan lagama yaabana wadaadka meesha ku jiraaye ama meydka meesha ku jiraa hee inuu yidhaahdo markaasaa inta la dhaafaa qaraabiin loo keeniyo xoolo loo keeniyo la qalqaliyo meesha lagu ictikaafiyo aad la yaabaysaa way macana war ninka hooy ku odhan waayey oo tabar u waayey inuu yani afka kuugu jawaabaayey ma-adin buu kaaga jawaabi karaa oo codsigaada wax kuugu siin karaayo macnaha wax kaaga qaban karaa ma jira wey macana nina kama nuunsanaan badan dad noocaasu rabbi ilahi subxana wa tacala ilaa maalinta qiyaamada ma ajiibi karaan bu rabbi ilahi subxana wa tacala waxba uma qaban karaan taa macnaheedu maaha maalinta qiyaamada wax u qaban doonaan maalinta qiyaamada inta ka horreysa hadday waxba qaban waayaan maalinta qiyaamada dawaaba ka xasi xag jirtaaba waa la isla garan maalinta waxqabad kii waxtaa wax qaban karayan maalinta waxba qaban karayn macna iyaga iska wadhaa baryadooda ay baryayaanna oy u yeedhanayaan wahum can ducaa'ihim kuwa baryaya macnaha u celi kuwa macnaha caabudaya cibaadadoodii iyo baryadoodana waaba iska moog yihiinba dhagaxan adigu meesha yaalle e dhagaha lahayne caqliga lahayne maqalka lahayne afka lahayne gacmaha lahayne eed maantao dhan ku duldhawaaqaysaay wahum can ducaa'ihim haafiluun waaba ku moog yahay warba kaama hayaba miyaad macnaha waxa weeye daashay miyaad dhawaaqaysaa miyaad aamuusan tahay waaba ku moog yahay saasuu rabbi subxaana wa tacala inoo sheegay markii lasoo kulmiye maalinta qiyaamadoo lasoo wada shiriyo iyagoo dhan oo laysu keenana waxay u noqonayaan cadowbay u noqonayaan kuwa cadowga noqonaya waa kuwe kuwii la caabudi jiray kuwii caabudi jiray bay cadow u noqonayaan iyo col oo macnaha waxa weeye waxay noqon waxay odhanayaan maynana caabudi jirin ilaahay ilaahyana maanan u ahayn wayna nagu been abuurteen ay xiirxiira kuwii kale wax caabudi jira iyaga laftooda ilaahyada isku soo halaynayeen oo aakharo ku tala gashanayeen inay wax qabtaan xaaladdu markay ugu adkayd fariiro bidix markay ka baxeen ayaguna markaasay inkirahayaanoo cadaawad u qaadayaan macna kallaa sayakfuruuna bicibaadathim wayakuunuuna calayhim didda waa layska soo horjeedsanaya adaa iilahaa iyo adaa lahaa inkaari kugu dhacday waan ku caabudi jiray imaadaan caabudi jirin halkaasa macnaha laysla maraya marka hadday dhagaxyaan aan hadli jirin ahaayeen waxaa laga yaabaa ilahay inuu ka hadlayo subxaana wa tacala lisaanulxaalka inay ku jawaabaan oo cibaadadooda ku diidaanna waa suurtagal haddii laakiin wax hadli kara ay yihiinoo sida malaa'igta iyo rususha ilaahay iyo awliyada la caabudhaye ay yihiin si cad bay u diidi doonaan way macana sida nabiyullaahi ciisa calayhi salaam rabbi inooga soo sheegay subxaana wa tacaala fii aakhiri suurati almaa'ida saas way macana marka maalinkaa way ku gaaloobi doonaan cibaadadooda waxay u qabtaan iska badaaye way dafiri oo waxay odhanayaan maydaanna caabudi jirin bay odhanayaan way macana sidaas weye marka waxa saasa cidda caabudaysa ee hoos joogta ee wax u geysanaysa wax ka raadsanaysaa yaa ka nuunsanaan badan wey macana ninna kama nuunsanaan badan waman adallu yaa ka nuunsanaan badan oo ka baadnimo badan minman cidda yadcu baryayo min duuni illaahi alla sokadii man cid baryayo u yeedhanaya laa yastajiibu aan aqbalaynin oon ajiibaynin lahu isaga ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro walxaal hum iyagu can ducaa'ihim baryadooda ay baryayaan can ducaa'ihim baryada ay baryayaan yeedhashada ay u yeedhanayaan wahum iyagu dhe waa jumla istinaafiya wahum kuwii la caabudayey can ducaa'ihim kuwii caabudayey cibaadadooda iyo baryadooda haafiluuna kuwii moog weeyoon iskaba halmaansanba waidaa xushira haddii laysu keeno lasoo shiriyo annaasu dadkii waa maalinta qiyaamade kaanuu waxay ahaanayaan kuwii la caabudi jiray acdaa'an cadowyaal bay u noqonayaan iyo col lahum kuwii caabudi jiray bay u noqonayaan wa kaanuu waxayna ahaanayaan kuwii la caabudi jiray kaafiriina kuwo diida bicibaadatiin kuwii caabudi jiray cibaadadooday diidayaan macna oo way dafirayaanoo way inkirayaanoo maynana caabudi jirin bay odhanayaan macna waidaa tutla calayhim aayaatuna bayinaat adduunyadii baa marka lagu soo laabtay dhaqankooda adduunyada iyo aayaadka ilahay meeshay ka taagan yihiin waidaa tutla haddii la akriyo calayhim dusheeda aayaatunaa aayaadkanaga lagu akriyo bayinaatin xaalay cadcad yihiin aayadahaasi qaala waxay odhanayaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay lilxaqi liajli lxaqi xaqa daraaddii waxay u odhanayaan lammaa jaa'ahum markuu u yimid haadaa kani bay odhanayaan sixirun sixir weeye mubiinun oo sixirnimadiisu cadda am bal arrinku saas ma ahee an yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftarahuu been abuurtay qul waxaad tidhahdaa nebiyow in iftaraytuhu haddaan been abuurtay anigu oo intaan jeefkayga kala imid ilaahay aan ku masabitay falaa tamlikuuna ma hanan kartaan lii aniga min allaahi xagga alle shay-an waxba igama hanan kartaan waxba igama deeqi kartaan ciqaab ilahay igama celin kartaan huwa isagu alle aclamu isagaa og bimaa tufiiduuna waxaad dhumbanaysaan oo dhex gelaysaan fiihi dhexdiisa waxaad mukhuuranaysaan ilaahay waa ogyahay kafaa wuu ku filan yahay bihi isaga ayaa ku filan shahiidan markhaati baynii aniga iyo wa baynakum idinka dhexdiinna wa huwa isaga ayaa alkafuuru midkii dembi dhaafaa alraxiimu oo naxariista badan yacni markii ilaahay aayaadkiisa lagu dul akriyo aayaadka ilahay waa qur-aanka nabigii alla soo dejiyey subxana wa tacala nabiga lagu soo dejiyey aayaadkaa markii lagu dul akriyo oo lagu waaniyo kuwii gaaloobay waxay odhanayaan oy xaqa ka odhanayaan ama ku odhanayaan ama xaqa dartii u odhanayaan xaqu markuu u yimid kadib waxay odhanayaan kani waa sixir cad bay odhanayaan waa sixir cad jawaabtaa waxay bixinayaan markay isagoo kale la imaan kari waayaan isagoo kale markay la imaan kari waayaanoo tabar u waayaan fusaxadoodii iyo bulaqadoodii iyo raggoodii aftahanka ahaa jawaabtan oo kale markay la imaan kari waayaan dadweynihiina meesha soo taagan yahay oo ka cabsanayaan inay ka raacaan oo xaqa raacaan waa in lala yimaado dacaayad marka lagu kala la kala dhexgeliyo xaqa iyo dadweynaha la kala dhexgeliyo markaasaa waxaa la keenay dacaayadda la yidhahdo haadaa sixrun mubiin waa sixir cad bay yidhahdeen saas wey macana dadweynuhu marka intaasaba ku filanba masaakiin wey masaakiin weyo dadka madaxda iyo hogaanku kolba wax alla waxay u sheegaan oo afka u geliyaan iyo sida shimbirtii babqad ahayd macnaha waxa weye laqinaanoy qaataan wey macana laakiin dad ayagu caqligooda wax ku miisaana uma badno macna marka waa sixir bay yidhahdeen rabbi subxaana wa tacaala wuu ididiray arrinkaaso wax jira maaha waxaas haddana ma waxay leeyihiin wuu been abuurtay waa sixir intay ka wareegeen ba haddana waxay dhaheen isagaa jeefkiisa kala yimid oo markaasuu ilahay dusha ka saaray oo ilaah buu masabidaya u leeyay ilahay baa soo dejiyada isagaa abuurtay waxaa tidhahdaa baa le nabiga sal alay slam u jawaabo haddaan anigu jeefkayga kala imid oon been abuurtay ilaahay soo ima ciqaabeen hadduu ilaahay ciqaabtiisa ugu timaadana cid idinka idinka mida iga celin karta falaa tamlikuuna lii min allahi shay saas way macna waxay la mid tahay aayadda ilahi subxana wa tacala uu yihi walow taqawala calayna bacda alaqaawiil laakhadna minhu bilyamiin uma laqatacna minhu lwaxiid hadduu nagu been abuuran lahaa waaba ka takhallusi lahayn bu alla leeyahy subxana wa tacala maba jireenba marka yaa iga celin kara jiritaanka aan sii jiro iyo xaqayga diintaan la imid oo sii faafayso maalinba maalinta ka dambaysa dhul cusub gaadhayso dad cusub ay qaadanayaan waxay daliil u tahay inuu waxani xag ilaahay ka yimid anigu aanan la imaanin haddaan ilaahay ku been abuuran lahaana maba jireenba ilaahay subxaana wa tacala mar ruba iga takhallusi laha macnaha saas wey macana falaa tamlikuuna lii min allah idinkuna maydaan iga celiseen rabbi subxaana wa tacala hadduu i gacan qaado ilaahay waa ogyahay waxa aad dhex gelaysaan oo beeninta qur-aanka ah iyo xaqa ah isagaana igu filan idinkiiyo aniga markhaati isagaa inoogu filan anigana markhaati wuxuu iigu fulanya oo ka markhaati yahay rabbi subxaana wa tacaala inaan xaqii idinsoo gaadhsiiyey waxaan la imin xaqii idinkana rabbi wuxuu markhaati ka yahay inaad beeniseen oo diideen rabbigaa markhaati inuu cid kaleba la raadin maayo allana subxaana wa tacaala waa midka dembi dhaafka badan haddaad soo laabataan laydinkama quusanina rabbi waa idiin dembi dhaafaya midka naxariista badan weeyaanoo rabbigiin waa idiin naxariisanaya haddaad soo noqotaan waa bandhig wey markaas waa shukaamin la shukaaminayo lagu qalqaalinayo inay soo noqdaan dembigu haba weynaaba ay galayaan macna haysiloobine rabbi kusoo laabto subxaana wa tacaala saasaa laleeyahy waidaa tutla haddii la akhriyo calayhim dushooda aayaatuna aayaadkanaga haddii lagu akhriyo bayinaatin xaal ay cadcad yihiin aayadahaasi qaala waxay yidhaahdeen waxay dhahayaan wey alladiina kuwa kafaruu gaaloobay lilxaqi xaqii waxay ku dhaheen ama lilxaqi liajli lxaqi xaqa dartii waxay u dhaheen lama jaa'ahum markuu u yimid haadaa kani bay dhaheen sixrun sixir wey mubiinna oo sixirnimadiisu cadda am yaquuluuna bal a yaquuluuna ma waxay leeyihiin iftaraahu been abuurtay qul waxaad tidhahdaa in iftaraytuu haddaan been abuurtay falaa tamlikuuna ma aad hanan kartaan idinku lii aniga min allahi xagga alle shay-an igama hanan kartaan hadduu ilaahay ii gacan qaado waxba igama celin kartaan rabbina waa ii gacan qaadi laha haddaan ku been abuuran laha saas wey macana huwa ilaahay aclamu wuxuu ogyahay bimaa tufiiduuna waxaad dhexgelaysaan fiihi dhexdiisa ifaadada waxaa la yidhahdaa shayga markaad si xooga u dhex gasho oo aad ku kalax tagto oodan waxba iska soo reebin ayaa ifaadada la yidhahda saas wey macana huwa aclamu bimaa tufiiduuna waxaad dhex gelaysaan fiihi dhexdiisa oo beeninta qur-aanka iyo kujeesjeesidiisa iyo dembiyada ilaahay waa ogyahay kafaa wuu ku filan yahay bihi isaga ayaa ku filan shahiidan markhaati beynii aniga dhexdeeda iyo wa baynakum dhexdiinna oo huwa isagu alkafuuru midka dembi dhaafka badan weeye ciddii usoo laabatay alraxiimu ninkii midka naxariista badan weeye addoommadiisa u naxariista qul waxaad tidhahdaa nebiow maa kuntu ma ihi bidcan midkii ugu horreeye ma ihi min arusuli xaalan ka mid ah wamaa adrii ma ogi maa yufcalu waxa la samayni bii aniga wax laygu samayn doono walaa bikum iyo idinka toona wax laydinku samayn doono in attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa wixii la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday mooye wax kale ma raacayo wamaa ana aniguna ma ihi inaa nadiirun diga mooye mubiinun oo digiddiisu cad ah qul waxaad tidhahdaa nebigu ara'aytum bal ii warrame in kaana hadduu yahay min cindi illaah ilaahay agtiisa hadduu ka yimid hadduu ilaahay agtiisa ka yimid qur-aankani oo wakafartum aada ku gaaloodeen bihi isaga oo washahida yani waad xaalayn kartaa ara'aytum bal ii warrama in kaana hadduu yahay qur'aankani min cindi illaahi ilaahay agtiisa hadduu ka ya- ka ahaado walxaal kafartum aad ku gaaloodeen bihi isaga wa shahida walxaal shahida uu markhaati kacay shaahidun mid markhaati kacaya oo min banii israa'iila reer banii israa'iil ka midi calaa milihi isagoo kale uu ka markhaati kacay dushiisa oo fa aamana markaa uu rumeeyey oo wastakbartum idinkuna aad ka weynaysiiseen bal ii warramo oo maada tadunnuuna ana allaha faacilun bikum maxaad u malanaysaan inuu ilahay idinku samayn ina allaha alla laa yahdii ma hanuuniyo alqowma dadka aldaalimiina ee dulmiga badan dadka yani waxa weye dembiilayaasha ee aalimiinta ilahay ma hanuuniyo subxana wa tacaala waxaad tidhahdaa nebigow yani markii tawxiidka qeybtiisii uluuhiyadii iyo rububiyadii laga soo hadlay ayaa waxaa halkan laga hadlaya masalada risaalada ila nabiga salawatullhi wasalaamu caleyh rasuulnimadiisana way ka doodsanaayeen waa diidanaayeen marka waxaad ku tidhaahdaa baa layidhi anigu kii ugu horreeyey oo rususha ka mida ma ihi waxaydan waxaad la yaabtaan oo idinku cusub ma ihi bidciga waxaa la yidhahdaa albidca waxaa la yidhahdaa shayga shayga ugu horreeyaa la yidhahda waxba ayna ka horreynin ayaa bidcada la yidhahda macana saas daraaddeed baa bidcada bidca loogu magacaabayo maadaama aan lagaaga horreynin oon kaaga horreynin qur'aankii iyo sunnadii iyo camalkii salafku uusan ku sugnayn fa hiya bidca lagaagama horreyn wey macana marka mid aan laga horreynin oo isagu cid walba ugu horreeyo rususha ugu horreeye ma ihi haddaan rasuul la soo diro ugu horrayn lahaa diidadiinnu meelunba yeelan lahayd oo wax lala yaabaan noqon laha laakiin waa layga horreeyey waxaana caadi buu ahaa intaasoo rasuulbaa hortay la soo diray aniguna iyagiin baan daba joogaa saas wey macana maa kuntu bidcan min arusul mana ogi waxa laygu samayn doono aniga iyo idinka wax laydinku samayn doono toona ma garanayo macna yacni rasuulka sidiisaba heybka wuxuu ka ogyahay waxyaalaha ilaahay qariyey oo addoommada ka qariyey inta loo soo dhiibo oo la ogeysiiyo unbuu ka ogaan karaa saas wey macna ee ma awood uma uu lahaa uu ilaahay haybiyaadkiisa si toosa isagu ku daalacdo looxulmaxfuudka iskama daalacan karo waxyaalaha soo socdana kama wada warrami karo intii ilaahay u sheegay keliyata unbuu ka ogaan karaa xataa waxyaalaha isaga khuseeya waxyaalaha xataa isaga khuseeya wuxuu ka ogaan karaa wax ilaahay uga sheegay subxaana wa tacala laakiin wax kale kama ogaan karayo macana sidaas wey laakiin waxaa soo baxday qolo awliyada ka kor marisay rusushiio rusushii tabartooda heerkaasay ahayde yidhi awliyadu iyadu looxu maxfuudkeeda dhulka ka daalacataaba waa cajiib halkanaa laga daalacdaa loox maxfuudkiiyo waxa ku yaallay nebi maxamedna salawatulli wasalaamu caleyh ilaa malakul jibriil loo soo diro uu u yimaado xataa keybka qeybta laga ogeysiye muusan ka ogaan jira nebigu salawatulli wasalaamu caleyh waa layaab ma rasushaa marka cilmi badan mise awliyada cilmi badan qacan qowlkooda marka la qabto waxay noqonaysaa awliyada ka cilmi badan maxaa yeele biduuni waasib ay looxi maxfuud ka daalacdaan waxyaalaha ilahay qariyay subxana wa tacala waasay leeyihiin macna marka ma ogi aniga waxa laygu samayn doono iy idinka toona wax laydinku samayn doono maxaa laga wadaa laba tafsiir bay mufasiriinta salafku isku khilaafsan yihiin qole waxay leeyihiin waxaa laga wadaa aakharo wax laygu samayn doono anigu ma ogi idinka wax laydinku samayn doonana ma ogi aayadda markaa waxaa nasakday baa laleeyahay liyakfira laka allahu maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar oo dib baa nebiga looga sheegay in aakharo loo dhaafay dembigiisii horiyo dembigiisii dambe ahlu jannana uu yahay sidaa culimmada qaar baa maraya laakiin waa qowl laadmado in laga xoog badan yaho laga rajaxan yahayo waxaan uu nebigu leeyahay ma ogi idinkiiyo aniga wax laynagu samayn doono waa adduunyada ee aakharo ma ah aakharo qacan markii ilaahay rasuul ka dhigayba inuu ahlu janno yahay nebigu waa ogaa salawatullahi wasalaamu caleyh sidoo kaleeto dadka atbaacdiisa isaga raacsanna inay jannada gelayaan gaalada ka soo horjeedana hadday gaalnimo ku dhintaan ay naar galayaan nebigu min albidaayu ogaa salawatullahi wasalaamu caleyh saas w arrin ka qarsoon ma ahayn laakiin annagaaba ogba annagaa og rususha iyo dadka atbaacdana inay jannada gelayaan dadka rususha khilaafsana inay naarta gelayaan waa masale badihiye wey ee waxaa laga hadlayaay waa adduunka wey waxa laygu samayn doono ma sida rusushii qaarkood dhulkooda looga cadhiyo loo qixiyey baa la ii qixin doonaa miyaa lay dili doonaa sida rususha qaarkood loo dili miyaan macnaha waxa weeye badbaadi doonaa si la iigu talin doono anigu ma garanayo ilaahay baa arrintu gacantiisa ku jirta idinkana si laydinku talin doono garan maayo taloma meeshana laydinku halaagi doonaa ma dhulkaa laydinla goyn doona ma sabadaa laydinka imaan doona qaab la idinku talin doona anigu garan maayo waa saas wey macana wa ficlan saas weeye qaybiyaadka soo socda nebigu waxba kama ogeyn salawatullahi waslamu caleyh in loo sheegay maya macana qowlkaasna waa qowlka ay marayaan ibnu jariir itobari iyo ibnu kasiir iyo mufasiriin badanoo yaa maraya macna mufasiriintii salafkana qaar ka mid a saa ku tegay macana saasaad namoodaa inay fiican tahay macana ma raacayo dha nebiga sal alay wasalam maadaama awood aan wax ku ogaada aanan lahayn ma raacayo ilaa wixii aniga la ii waxyooday mooyaane aniguna ma ihi ilaa dige digniintiisu caddahay mooye anigu digniin la ii soo dhiiban baan dadka soo gaadhsiin kitaabkii laygu soo dejiye xaqiina waan raaci intaa u macnaa hawshaydu waxaad tidhahdaa baa nabiga sal lay wasalam bal ii warrame hadduu kitaabkan uu xagga ilaahay agtiisa uu ka ahaaday isagoo ilaahay agtiisa ka yimidna idinku aad ku gaalowdeen oo diideen haddana isla markaaba mid markhaati kacayo reer bani israaiilba uu ka markhaati kacay mid isagoo kalea qur-aanka oo kale mida uu ka markhaati kacay oo uu rumeeyey qur-aankii idinkuna aada beeniseen oo iska weynaysiiseen hee maxaad u malanaysaan inu ilahay idinku samayn doono ama alastum daalimiin soo idinku markaa daalimiin iyo dambiilayaal ma tihin jawaabta macnaha halkaa dhigo waa jawaabta inta macnaha waxa weeye jawaabteeda halkaa gelaysa macna alla subxaana wa tacala marka dadka daalimiinta ma hanuuniyo inta kale marka aayadda waa iska cadday oo shahida shaahidun min bani israiil calaa mili maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa laba macnoba culimada tafsiirku waa marayaan mid waxa weeye ninkan markhaati kacayaay ee markhaati furay ee qur-aanka oo kale ka markhaati kacay kadibna rumeeyey waa ninkii la odhan jiray cabdullahi bnu salaam saxaabiga ah ee asalkiisu yahuudiga ah kadibna islaamay markuu islaamay buu qur-aanka maadaama tawreed uu rumaysnaa qur-aanka wuu ka markhaati kacay yahuudi ka markhaati kacday culimadeedii iyadoo culimmadii ay ka markhaati kacday yahuudeedeed ictiraafsanaydeen bay haddana diidantihiin saasi waa macno macnahaas haddii laga dhigo aayaddu waxay noqonaysaa madaniyay noqonaysaa madaniyo maxaa yeelay oo madiine inay kusoo degtay bay noqonaysaa waxaana sheegnay suuraddu inay makiye tahay maxaa yeelay cabdullaahi ibnu salaam iyo yahuuddii islaamtay kulligood madiina ku islaameen deegaankoodu madiinu ahaa cahdigii maka la joogay yahuudi ma ina jirin yahuud macnaha nabiga salawatullahi waslamu calayhi rumaysay way yaraayen hadday jireenna laakiin rumayntooda cabdillahi bni salaam khaasatan waxay ahayd magaalada madiinaha marka aayaddu inay madaniye noqoto weli qaybteedaas ayaa noqonay ay soo baxayso macna macnaha waa laga fiican yahay marka inkastoo macnaha waxa weeye uu bukhaari iyo keyrkii ay soo saareen macno noocaasoo kale oo saxaabada qaar ka mida kasoo ka soo wariyeen in aayaddu ay kusoo degtay ninkaa saxaabiga iyo rag la mida haddana macnaha ibnu jariiri tobari iyo ibnu kaiir iyo ay marayaan waxa weeye wa shahida shaahidun min bani israa'iil waa ismu jinsiyo mid markhaati kaco oo reer bani israa'iil ah cabdullahi bni salaam keliyata maaha marka maki cahdigii makiga ahaa iyo madanigii iyo kulli macnaa waxa waa soo gudagelaysaa saasay leeyihin macna calaa milihina waxaa laga wadaa mid qur-aanka la macnihiisoo kalea oo wuxuu ka hadlayo ka hadlayo oo isku mid yihiin waa tawreed iyo macaaniday ka hadlaysa wy macna ama milida silo ka dhigo waxaa tidhahda waa zaa-ido waxaa tidhahdaa calaa milihi qur-aanka ka markhaati kacayo macna calaa milihi qur-aanka laftiisubuu ka markhaati kacay sana mufasiriinta qaar baa maray qul waxaa tidhahda nebiyo maa kuntu ma ihi bidcan mid ugu horeeya ma ihi min arusuli xaal aan ka mid ahay ama min arusuli rususha mid ugu horeeya ma ihi oo yani yani la yaab ma lihi wey kuwa iga horreeyaan daba jooga wamaa adri mana ogi maa yufcalu wax la samayni bii aniga wax laygu samayn oo macnaha adduunka wax ilaahay ugu talin doono walaa bikum iyo idinka toona wax laydinku talin doono adduunka ma garanayo macnaha in attabicu maa attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa wixii la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday mooye wamaa ana aniguna ma ihi ilaa nadiirun dige mooye mubiinun oo digniintiisu cadda qul waxaad tidhahdaa nebiyo ara'aytum bal ii warrama in kaana hadduu yahay qur'aankani min cindi illaah ilaahay agtiisa hadduu ka ahaaday oo wa kafartum aad ku gaaloodeen bihi isaga oo washahida uu ka markhaati kacay shaahidun mid marag furayahay oo min bani israa'iila reer bani israa'iila calaa mili qur-aankan oo kale xagga macnaha kala mid ah oo axkaamta uu ka hadlayay iyo tawxiidka iyo masaa-ishuu ka hadlayay mid sidaasoo kale ah hadduu ka markhaati kacay oo wuxuu ka markhaati kacay qur-aanku wuxuu ka hadlayo towreedna way ka hadlaysay saas macna taa markhaati waxay u tahay qur-aanku inuu xagga ilahay ka yimid maxaa yeele towreed baa xagga ilaahay ka timid towreeddii xagga ilaahay ka timid hadday isshabbahaan oo isu ekaadaan oo isku mid noqdaan xagga ilaahay buu ka yimid wey macnaha markaas ayadoo intaasoo dhan dhacday xagga ilaahay buu ka yimid idinkuna waad ku gaalowday markhaati baana la hayaa reer bani israa'iila fa aamana markaasuu rumeeyey kii yacni waxa weeye shaahidka ahaa oo wastakbartum idinkuna waad iska weynaysiiseen alastum bidaalimiin soo idinku markaa daalimiin dembiilayaal ma tihin saas wey macana bal ii warrame soo idinku markaa dembiilayaal ma tihin ama bal ii warrama arrinka arrimahaasi markay dhacaan maada tadunnuuna ana allaha saalixun bikum maxaad u malinaysaan inuu ilahay idinku samaynayo subxana wa tacala ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqowma qowmka aldaalimiina ee daalimiinta ilahay ma hanuuniyo subxana wa tacala wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwa kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku dhaheen aamanuu rumeeyey low kaanuu hadduu ahaan lahaa qur'aankani khayran khayr maa sabaquuna mayna nooga hormareen ileyhi isaga waid lam yahtaduu haddaynan hanuuninna bihi qur'aankii haddaynan ku hanuuninoo qaadaninna faqad dahara cutuwuhum wey macana ama cinaaduhum cinaadkoodii iyo madaxadaygoodii baa markaa muuqday fasayaquuluuna waxay odhan doonaan haadaa midkani ifkun waa been qadiimun oo hore wey wa min qablihi hortii waxaa ahaa kitaabu muusa muuse kitaabkiisii baa ka horreeyey imaaman xaal u yahay kitaabkaasi hogaamiye waraxmatan naxariis xagga ilaahay ka timi wa haadaa kanina kitaabun kitaab wey musadiqun oo rumaynaya kutubtiisa ka horreeyey lisaanan xaal uu yahay nuuqad carabiyan oo carabi ah liyundira si uu ugu digo daraaddeed alladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey wa bushraa iyo bishaaro daraaddeed lilmuxsiniina kuwa samafala loo bishaaraynayo saas wey macana kuwa gaaloobay waxay odhanayaan waa madaxdii carabtu ilan nebiga salawatullhi wasalaamu calayh markii ugu horreysay uu diinta la yimid dadkii danleyda ahaa baa nebiga rumeeyey salawatullahi wasalaamu calayh masaakiintii iyo addoommadii iyo dadkii danyarta ahaa iyo kuwaasaa nebiga raacay sal alay wasalam madaxdii iyo dadkii dhaqaalaha lahaa iyo ugaasyadii iyo salaadiintii iyo waa ka hadhay markay arkeen masaakiinta nebiga raacday salawatullhi wasalaamu calayh yaa marka waxay yidhahdeen kuwa iimaan kaliya muminiinta waxay ku yidhaahdeen haddii uu kani khayr lahaan ahaan lahaa oo wanaag ahaan lahaa mayna nooga hormareen inuusan khayr ahayn waxa waxaad ku garanaysaan bal dadka qaatay arka saasay unayma bal inta raacday in alla intii khayr laawo ahayd baa raacday oo iyagu khayrka dee waxay ku miisaamayaan adduunyada waxa gacantooda ku jira iyo quruxda iyo madaxtinimada iyo taasay khayrka ku miisaamayaan marba ruuxu hadduu faqiir yahay oo gacantiisu madhantaha waa khayr laawe agtooda marka in alla intii khayr laawo ahayd baa gashay hadduu khayr ahaan lahaa marka mayna nooga hormarin annagaa uga hormarin lahay saanu wanaaggii adduunyadaba uga hormarnay baan kana uga hormarin lahay wy macana saas wy macana waa midda ilah u leeyahy subxana wa tacala wakadalika fatannaa bacdahum bibacdin liyaquuluu ahaulaai manna allahu calayhim min baynina ma kuwanuu ilaahay dhexdanada wanaag ku galladaystayoo dhinto annaga laga qadiibuu iyaga siiyey miya masaakiinta ah ducafada ah dallayda ah waxba aadan u quudheen waxbada aadan siiseenba ilahay waxay ugu jabay alaysa allahu biaclama bishaakiriin ilahay addoommadiisa kuwa u mahad celiya sooma yaqaan mayagaa bari ilahay subxana wa tacala saasaa loogu jawaabay macna marka sidaas wey hadduu khayr ahaan lahaa mayna nooga hormareen bay odhanayaan masaakiintan haddayna rumaynin oo xaqa qaadan waayaanna markaasi madax adaygoodii waa iska muuqday jawaabta halkaa dhig maxaa yeele fasayaquuluuna jawaab uma noqon karto idta sababtoo ah yani sayaquuluuna siintaasaa diidaysa faduna waa diidaysaa wy macana fada yani waxa weye labaduba yani ficilka ka dambeeya waxa ka horreeya kuma camal falo marka ficilsu waxaad soo qadartaa jawaabtii waid lam yahtaduu bihi haddaynan ku hanuuninna faqad dahara cinaaduhum madax adaygoodii iyo diidadoodu waa iska muuqatay fasayaquuluuna hada ifkun qadiim waxayna odhan doonaan waa been horreysay wey been ummado hore laga keenay weeyaan dacayadaasay keeni doonaan odhan doonaan bu rabbilahi subxana watacala waa loo jawaabo marka waxaa la yidhi inuusan been hore ahayn markhaati waxaa u ah kitaabkii nabiyullaahi muusa baa ka horreeyey calayhi salaam kitaabkaasoo hogaamiye ahaa oo dadka khayrka ku hogaamin jiray naxariis ilaahay xaggiisa ka timidna ahaa kanina waa kitaab isaguna xagga ilaahay ka yimid oo kutubtii hore buu u markhaati kacaya u marag furaya uu rumaynaya waa luqad carabiyuuna ku soo degayoo luqadda carabigu ku yimid waxaa kitaabkaa loo soo dejiyey in kuwa daalimiintii idinkoo kale a loo digo oo dignin lagu siiyo iyo in loogu bishaareeyo dadka samafale wan wanaagsanna loogu bishaareeyo saasaa kitaabka loo soo dejiyey macna wa qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwa kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku dhaheen aamanuu rumeeyey low kaana hadduu ahaan lahaa khayran khayr oo diintu hadday khayr ahaan lahayd qur-aanku maa sabaquuna mayna nooga hormarin ilayhi isaga mid shaafici la yidhahdo meelahan waa hor intuu kristaan qaatay dadka kiristaameeyey yaa wuxuu dhahaa baa la yidhi muslimiinta markuu faqrigooda iyo rafaadkooda arko war ilaahda caabudaysaan muusidan idiin dhaamu dhahaa waa sidoodo kale maca muusida idiin dhaamu waata gaajadan iyo dabaxumadana idinka muuqatee mu wax idin siiyo sida idiin dhaamu isma laha adduun iyo aakhare ayaan loo kala qiyaas qaadan ilaahay subxaana wa tacaala yucdii man yuxibu waman laa yuxibu adduunka wuxuu siiyaa nin uu jecel yahay iyo ninuu necab yahay markuu ku siiyana inuu ku jecel yahay markhaati uma ahee isagoo ku necab buu ilahay ku siiya subxana wa tacala kullan numiddu haaulaai wa haaulaai min caaai rabbika xikmad kalea marka ku jirta xikmadda ku jirta jacayl meehe xikmad kalea ku jirta sismada adduunka laysa siinayo miisaan umaaha ilahay inuu ku jecel yahay subxana wa tacala hadduu ku qadiyana inuu ku necab yahay miisaan umaaha rabbi subxana wa tacala saas wey isma laha masle labada masle marka waid lam yahtaduu haddaynan hanuuninna bihi qur-aanka haddaynan ku hanuuninna faqad dahara waxaa muuqday cinaadu madax adaygooda fasayaquuluuna waxayna odhan doonaan haada kani ifkun waa been qadiimun oo hore oo ummad horaa laga keenay wamin qablihi hortii waxaa ahaa kitaabu muusa muuse kitaabkii lagu soo dejiyey towreed ahaa yaa ka horreeyey imaaman xaal uu yahay kitaabkaa towreedihii mid hogaamiye ah oo dadka khayrka u horqaada waraxmatan naxariis xaal uu yahay wa haada kanina kitaabun kitaab weye isaguna musadiqun oo rumaynaya isaguna kutubtii hore u markhaati kacayo waxay ka hadlayeen inbuu ka hadlaya lisaanan xaal uu yahay luqad carabiyan oo carabiya carab carabiya wey macna maxaa yeele nabiga lagu soo dejiyey ummaddii lagu soo dejiyey ugu horreysay yaa carab yahayd macna liyundira si ugu diga daraaddeed alla ugu digo ama nebigu ugu digo alladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey darteed baa loo soo dejiyey wa bushra iyo bishaaro daraaddeed lilmuxsiniina dadka u samafala loo bishaaraynayo ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu falaa khawfun calayhim walahum yaxzanuun dadka kitaabkaa marka qaata oo dhaqan geliyey oo rumeeyey abaalgudkay leeyihiin buu rabbi inoo sheegay subxana wa tacala ina aladiina kuwa qaaluu yidhi rabbunaa rabbiganna allahu alla wey uma markay hadalkaa yidhaahdeen kadibna istaqaamuu toosay falaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwo murgana maynan ahanin ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljannati janno dadkeedu weeye khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha jannada dhexdeeda jazaan juuzuu waa la abaalmariyey jazaan abaalmarin bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu waxay ahayn daraaddeed yacmaluuna kuwa samey saas wey macana kuwar yidhi rabbiganna waa alle waa tawxiidki cid kaley rabbinimo u ogol yihiin ma jiro cid kaley u ogol yihiin ilahnimo ma jiro cid kaley u ogol yihiin inuu dhulka maamula ma jiro cid kaley wax u ogol yihiin alla ahy ma jiro subxana watacala rabbuna allahu waxay ka turjumaysaa caqiidada ruuxa muslimka qalbigiisu alle keliyu ku xidhay rabbuna allahu kumaynan gaabsanine uma istaqaamuu dhaqan bay ka dhigeen caqiidadii iyo dhaqankiiba marka wada socda saas man waa midii nebigu uri sal lay slam qul aamantu billaahi uma istaqim saas man ilaahay baan rumeeyey dhe kadibna toos istaqimtaasi waxay xambaarsan tahay dhaqankii diintoo dhan bay xambaarsan tahay saas man waa kelimo gaaban oo dhismaheedu gaaban yahay laakiin macaanida soo hosgelaysa diintii o dhan kelimatu taqwa oo kale macnaha ku macno dhowda ama isku macno yihi saas weeye kuwa macnaha ka dhigay caqiidadoodana hagaajiyey camalkooda iyo suluugooda iyo dhaqankoodana hagaajiyey kuwaasi cabsi dushooda ma ahan mana murgayaan ma cabsanayaanoo aakharo markii la tago ka cabsan maayaan shadaa'idda iyo dhibaatooyinka aakharo dhacay maxaa yeele janno rabbi iyo ridihiisa meel u yaalla mana murgayaanoo waxayna ka murgaynin wanaag adduunye ku dhaafayna ka murgi maayaan ka qoomamoon maayaan maxayna uga murgeynin wax ka qanciyaa ag yaalla wax ka qanciya wax hadduu ku dhaafo aada wanaag didaysay laakiin wixii wax ka weyn lagu siiyo mabaad u qoomamooni wixii ku dhaafo maya kan agtaada yaallaba kaba weyn marka mana murgayaan mana qoomamoonayaan bu rabbi ilahi subxana wa tacala janno dadkeed ku waaweyn iyada dhexeeday ku waarayaan waana la abaalmariyo camalkay la yimaadeen adduunka kusoo sameeyeen baa abaalgud ilaahi subxaana wa tacala wuxuu uga dhigay jannada inay galaan macna ina aladiina kuwa qaaluu yidhi rabbunaa rabbiganna allaahu alla wey uma markaa kadibna istaqaamuu toosay oo noloshooda iyo dhaqankooda ku toosiyey wixii ilaahay soo dejiyey oo diin ahaa falaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma ahane walaa hum mana inahna yaxzanuuna kuwa murga aamanaa marka keliyata inaguma filla rabbuna allaahu ilaahay rabbinimo inaad u ictiraafta midka qaala yidhi liwaalidayhi labadiisa waalid uffin lakuma ufkaa idiin sugnaatay iyo hadal xun atacidaanini miyaad iyaboo haysaan an ukhraja in laysoo saariyo markaan dhinto kadib qabriga laga soo bixin doono nolol laygu soo celin doono mataasaad iyaboo haysaan walxaal qad khalad ay tagtay alquruunu ummadihii min qabli aniga hortay walxaal buusaa leeyahay humaa labadoodu yastadiisaani ay gargaar weydiisanayaan oo baryayaan allaha allay baryayaan lahu isagay u baryaan macna ilaahay bay isaga u baryaan ilahu hanuuni leeyahay waylaka wayaquulaani lahu waxayna ku leeyihiin waylaka war hoogaagii inkaari kugu dhacday aamin rumee ina wacdallaahi ilaahay yabohiisu xaqun xaq weeye war xaqa rumeeyo qaaday ku odhanaya fayaquulu markaasa wuxuu leeyahy maa haada kani ma ahanin ilaa asaatiiru lwaliina kuwii hore beentoodiiy kutirkuteyntoodii waxay qori jireen u ahay ulaaika kuwaasi aladiina kuwa wey xaqa uu sugnaaday calayhim dushooda alqowlu hadalkii cadaabka ballanqaadkii ilaahaye cadaabbaa dushooda ku sugnaaday fii ummamin ummado xaal ay ku dhex sugan yihiin ummadahaasu qad khalad ay tagtay min qablihim hortood qad khalad tagadhe min qablihim hortood oo min aljinni walinsi insi iyo jinni ah inahum iyagu kaanuu waxay ahayn khaasiriina kuwa khasaaray walikullin mid walba oo qolyahaa ka mida darajaatun darajooyin bay leeyihin dadka wanaagsan kuwa xunxunba darajaatun darajooyin baa u sugnaaday mimaa camiluu waxay shaqeeyeen xaggooda uga sugnaaday waliyuwafiyahum wa facala daalika saasuu alla yeelay muxuu saa u yeelay liyuwafiyahum inuu u dhammaystiro acmaalahum camalyaalkooda inuu udhammaystiro walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan waxba laga dhimaynin oo la dulmina laga nusqaaminayn wa yowma maalin wadkur waxaad xusaa nebiyow yowma maalin yucradu la bandhigi alladiina kuwa kafaruu gaaloobay cala annaari naarta dusheeda loo bandhigi markaasaa waxaa lagu odhanaya adhabtum waa tegsiiseen ayibaatikum macanyaalkiinnii iyo wanaagyaalkiinni fii xayaatikum noloshiinnii addunyaa ee dhoweyd dhexdeedaad ku tegsiiseen wastamtactum waadna raaxaysateen bihaa iyadaad ku raaxaysateen dayibaadkii falyowma maanta ayaa tujsano laydinku abaalmarinaya cadaab alhuuni liididda iyo ihaanada cadaabkeedaa laydinku abaalmarin bimaa kuntum waxaad ahaydeen daraaddeed tastakbiruuna kuwo iskibriya filardi dhulka dhexdiisa bikayri ilxaqi gardarrona isku kibriya xaqdarro wabimaa kuntum iyo waxaad ahaydeen daraaddeed tafsuquuna kuwa faasiqnimo ku kaca macna qolo walba marka labadii qole laga soo sheegayey qolo walba darajooyin bay leeyihin qolo waxay leeyihin darajooyin jannay leeyihin qolona darajooyin naareed bay leeyihin allana saa wuxuu u yeelay qolo walba camalkoodii inuu si dhammaystiran u siiyo daraaddeed buu saa u yeelay ayagoon laga dulmiynayninoo nin walba wanaagiisii wuxuusan lahaynoo la imaaninoo daddiina dusha laga saaray wuxuu la yimidoo wanaagana laga duudsiyeynin ayaa nin walba wixiisoo dhammaystiran la siin doona macna waxaad xustaabale nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh maalinta dadka gaalada naarta loo soo bandhigi doono bandhigga waxaa la yidhahda yani waa la soo marsiinaya intaan la gelinin ayaa cadaabka saa loo soo marsiinaya markaasaa dhoola tus waa la tusaya macna yani cardiga saasaa la yahada wax banaanka lasoo dhigo in la arka daraaddeed naartii baa la tusaya iyo loo soo bandhigaya markaasaa waxaa lagu odhanaya wanaagyaalkiinnii adduunkaad ku tagsiseen wanaagyaalka waxaa laga wadaa wax alla wixii macaan ahaa qurux ahaa raaxo ahaa adduunkaad ku tagsiiseen waad dhammaysateen horaad u laasateen wy macana horaad u dhammaysateen waadna ku raaxaysateen dayibaadkii adduunyada waxba xaaraan idinkama ahayn khamrada iyo zinada iyo xumaanta iyo fawaaxishta iyo xanta iyo dilka wax xaaraan idinka ahayo idinka mamnuuc habay jirinba marka macaan alle wixii macaan aad heli karteen oo dhan adduunkaad ku dhammaysateen aakhara marka maanta la jooga hadda waxba idiinma yaallo wy marka nin isagu wixiisii laastay oo fuuqsadoo dhammaystay hadda maxaa u yaalla meeshaas waxba uma yaalla waxba ma kaysanin waxba maydaan kaysanin wy macana maanta marka cadaab idin ihaaneeyo o idin dulleeye ayaa laydinku abaalmarin maxaa cadaabkaasi uu ku yimid oo sababkiisu muxuu yahay isla weyneyntii aad dhulka isweynaysiinayseen oo xaqa aad iska weynaysiinayseen xaqdarrana aada isku weynaysiinayseen rususha iyo xaqa iyo wanaagga iyo kitaab ilahay soo dejiye rusushii baad diideena ku gacansaydeen haddana gardarra idinka ahaydo marnaba garmaba noqon kartaba gardaraad ku diideen iyo fisqigii iyo daacadii aad ilaahay ka baxdeen iyo fisqigaad ku kacdeen daraaddeed taasaa keentay cadaabkaas wey macna cumar ibnu khataab radi allahu canhu aayaddan markuu macnaha wax way aqriyay aada uga cabsan jiray radi allahu canhu wuxuu odhan jiray waxaan ka cabsanaya waxyaalo badan oo mubaaxaadka ka miduu iska dayn jiray waxyaalo badan oo mubaaxaadka ka mida waxyaalaha isaga keen bannaan ee macmacaanka ka mid a iyuu iska dayn jiray oo faraha ka qaadi jiray isagoon xarimayn wuxuu odhan jiray waxaan ka cabsanayaa in aan noqdo oon galo kuwa ilaahay maalinta qiyaamada uu ku odhan doono wanaagyaalkaagii iyo macaanyaalkaagii dha adduunkaad kusoo dhammaysata saa daraaddeed waxbaan hambaysanaya saasuu cumar ibnu khataab radi allahu canhu odhan jiray aayaddu marka gaalay kusoo degtay gaalayna ka hadlaysaa dadka mu'miniinta ma aha laakiin cumar radi allahu canhu khawfkiisa iyo cabsidiisaaad meeshay gaarsiisantahay ayaad garanaysaa macana haddii dhawaaq soo yeedo inaad ku jirto in isku dar munaafiqiin haddii laga hadlay inaad ku jirto in isku xisaabi gaalo haddii laga hadlay in ku jirto in isku xisaabi inaad istaskiyeyso adigu meeshaas digtoo tidhahdo maya maya aniga soo maaha waxayga aniga waa imel ool maya taasaa laga dagaalamaya falaa tasakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa haddaad gaalada aayaadka ka hadlayso aad tira warma adiga lagu jeeda wanaagum bay kuu kordhay munaafiqiinta ayaadkan warma adiga lagu jeegaa wanaagum bay kuu kordhin wanaag kuu kordhin maysa marnaba laakiin maalinkaad isdhigato oo naftaada aad isla weynaagto ood adigu ismahadiso maalinkaasaa lagu yaabaa macana saas wey walikullin mid walba waxaa u sugnaaday qolyaha la soo sheegay ka mida darajaatun darajooyin oo mimaa camiluu waxay sameeyeen ka mida ayay leeyihiin yacni waxay sameeyeen ka dhashay oo abaalgudkii macnaha camalkooda ka yimid ah waa ahlunaarkuna darajaad aakhar naar bay leeyihin kuwa kalena darajaad sanno waliyuwafiyahum wa facala dalika saasuu alla yeelay liyuwafiyahum inuu u dhammaystiro daraaddeed acmaalahum camalyaalkooda walxaal hum iyaga laa yudlamuuna aan la dulmiyeynin waxba lagaa dulmin maayo wanaagaad la timinna lagaa dudsin maayo xumaan aadan la imaanina dusha lagaa saari maayo wa yowma maalin wadkur waxaad xustaa yowma maalin yucradu la bandhigi aladiina kuwa kafaruu gaaloobay cala annaari naarta loo bandhigi adhabtum wayuqaalnu markaasa waxaa lagu odhanayaa adhabtum waa tegsiiseen tayibaatikum wanaagyaalkiinnii wixii wanaag ahaa waa tegsiiseen fii xayaatikum noloshiinna addunyaa ee liidatay baad ku tegsiiseen noloshii tagtay saad waxaad macaan lahaydeen oo dhan kula tagteen ood ku dhammaysateen wastamtactum waadna raaxaysateen bihaa dayibaadkaasaad ku raaxaysateen idinkoon waxba iska ilaalinaynin falyowma maanta marka tujzawna waa laydin abaalmarina cadaaba alhuuni liidnaanta cadaabkeedaa laydinku abaalmari waa cadaabka lagu waaraa huunka la yidhaha cadaabulhuun bimaa kuntum tastakbiruuna bisababi maa kuntum waxaad ahaydeen daraaddeed tastakbiruuna kuwo isweynaysiiye fi lardi dhulka dhexdiisa isku weynaysiiye bikayri alxaqi xaq darro daraaddeedna isku weynaysiiye yacni marnaba isweynaysiintu xaq ma noqoto laakiin waa uun la sii dukinaya macna wabimaa kuntum iyo waxaad ahaydeen daraaddeed tafsuquuna kuwa faasiqnimo ku kaco ilaahay daacadiisa ka baxa hada wabilahi tawfiiq sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi